kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka barnaamijkeenna ayaannu ku eegi doonnaa go'aankii ay qaramada midoobay arbacadii kaga qaaday soomaaliya xayraaddii hubka ee saarayd waxaa doodda ka qaybgalaya wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqih oo magaalada muqdisho ku sugan wasiirka warfaafinta maamul goboleedka puntland maxamuud ciidii dirir qadka magaalada ottawa ee dalka kanada waxaa ku jira brofeser maxamuud macalin maxamed oo bare ka soo ahaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed kana faallooda arrimaha soomaaliya qadka magaalada hargeysa waxaa ku jira cali maxamed yuusuf cali gurey oo ah afhayeenka xisbiga ucid wuxuu cali gurey ka tirsanaa jabhaddii s n m wuxuuna ka qayb qaatay mashruucii hubka dhigista maleeshiyaadka somalilan kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii haddaba intaana gudagelin doodeenna aannu dhegaysanno warbixintan oo waryahayaga ibraahim xasan daandurey uu ku faahfaahinayo qaadista xayraadda hubka ee soomaaliya iyo aragtiyada ay ka qabaan dhinacyada siyaasadda ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maalintii arbacada ahayd ee lasoo dhaafay cod buuxa wuxuu ku oggolaaday in xayiraaddii hubka ee sarreyd soomaaliya la qaado muddo hal sana ah guluhu waxa uu ka jawaabayay codsi ay u gudbisay dowladda soomaaliya oo doonaysa in dib u dhis iyo qalabaynba ay ku samayso ciidamadeeda ammaanka go'aankana ayaa ah in qayb ahaan la qaado cunaqabataynta saaran soomaaliya oo loo oggolaado dowladda inay soo iibsato hubka fudud waxaase dhinaca kaleeto ku xidhan shuruud ah in hubka iyo qalabka militari ee ay dowladdu soo iibsato aan dib looga iibin ama uusan gacanta u gelin shakhsiyaad iyo hay-ado aan ka tirsanayn hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya haddaba maxay tahay cunaqabataynta waa kan matt briden oo ah iskuduwihii hore ee kooxda qaramada midoobay ee la socodka hubka soomaaliya iyo eritrea
erayga odhanaya qayb ahaan in cunaqabataynta la qaaday waa muhiim in la tilmaamaa tallaabadani ma aha in cunaqabatayntii la qaaday marka micnaha rasmiga la eego shakli ahaan waa laga yaabaa inay muhiim tahay laakiin marka micnaha rasmiga la eego cunaqabatayntii ayaa si kale loo dhigay ee ma aha qaadis rasmi ah marka la eego hannaankii hore ee cunaqabataynta dowladdii federaalka ee kumeel gaadhka ahayd iyo dowladda federaalka ee hadda labaduba waa ay awoodeen inay helaan kaalmo dhinaca milatariga ah taas oo aan isbedelin arrinta hadda taagani waxa weeyaan in markii hore dowlad kasta oo doonaysa inay hub ku taageerto soomaaliya ay ahayd inay ogeysiiso golaha ammaanka kadibna ay shan maalmood sugto si oggolaansho loo siiyo inta aan ogahayna hal codsi oo keliya ayaa golaha ammaanku diiday marka marka si dhaba loo eego dowladdu awood ayay u lahayd inay hesho taageero militari haddase waxaa dhacay waxa weeye in golaha ammaanku qaaday codsigii ay dowladda hubka bixinaysaa golaha ammaanka u gudbin jirtay laakiin waxaa goluhu doonayaa ama dowladda federaalka ha ahaato ama dowladda kaalmada militari bixinaysa ha ahaatee ay labaduba golaha ammaanka si faahfaahsan u ogeysiiyaan kaalmada militari laakiin waxaa meesha ka baxay shantii maalmood ee goluhu codsan jiray arrintani sannad qudha ayay soconaysaa si loo eego in hannaanku si wanaagsan u shaqaynayo cunaqabateyntan laga qaado dowladda soomaaliya maxaa isbeddel ah oo ay ku keeni kartaa awoodda ciidan ee dowladda soomaaliya waa kan mar kale matt briden
isbeddelka ugu weyn waxa uu noqonaya in dowladdu awood u leedahay inay hubkeeda soo iibsato iyadaoo golaha ammaanka ogeysiinaysa arrintaas oo aanay markii hore awood u lahayn markase la eego in dowladdu ayna awood u lahayn inay mushahar siiso in badan oo ciidankeeda ka mid ah amaba shaqaalaheeda ma filayo in dowladdu ay awood u yeelanayso inay hub soo iibsato maadaama ay arrimo kale oo uga muhiimsani ay jiraan dowladda soomaaliya ayaa iyadu soo dhoweysay go'aankan cunaqabataynta hubka looga qaaday madaxweynaha soomaaliya ayaa ku tilmaamay guul u soo hoyatay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed astaanna u ah dhismaha qarannimada iyo adkeynta nabadgelyada madaxweynuhu wuxuu yidhi tallaabada ah in cunqabataynta nagala qaado waxay fursad inoo siinaysaa inaan dhisno ciidan qaran oo taya leh in beesha caalamka ay taageero inoo fidiso waxaa hawshan barbar socda barnaamijka dib u heshiisiinta waxaa ciidanka laga soo qorayaa qaybo badan oo gobollo kala duwana kuwaasna waxay noqon doonaan ciidan midaysan oo xirfadooda militari ay sarrayso waxaa kaloo ka hadlay maamulada ka jira soomaaliya oo aragtiyadooda ka dhiibtay maamul goboleedka puntland ayaa ku tilmaamay go'aanka mid ay dani ugu jirto koox gaar ah oo dana siyaasadeed oo gaara leh waa kan wasiirka warfaafinta maxamuud caydiid dirir hubku inuu koox keliya gacanta u galo oo ama damac siyaasadeedle ama markaa gacanta ku haysata arrin hadda loo baahan yahay maaha hub dalka waa ka buuxaa soomaaliyeed hub ka dhigis baa loo baahan yahay shacabka in lagu sameeyo dhul badan dhinaca somalilan baashe maxamed faarax guddoomiye ku-xigeenka aqalka wakiilada somalilan ayaa qaba in go-aankan uu yahay mid lagu degdegay cunaqabaynta laga qaadaya ee soomaaliya ay ku degdegaysa waxa weeye ciidamada soomaaliya ee qabaa'ilka soomaalidu kuma wada jiraan haddii la furo iyo haddii aan la furinna hubka haddii la furo meel walba waa soo gaadhaya soomaali dhibaato unbuu keenaya wax faa'iido u keenaya ma jiro oo haddii la furayo somalilanna loo furo puntland loo furo dowladda soomaaliya kalena loo furo shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka sukow inay cod buuxa ku ansixiyeen qaraarka cunaqabataynta ka qaadaya soomaaliya oo ay golaha u gudbisa dowladda britain waxaa sidoo kale uu dib u cusboonaysiinayaa muddo sanad ah sharciyada ay ku howlgelayaan ciidamada toddoba iyo tobanka kun ka badan ee nabad ilaalinta ee midooda afrika ee jooga soomaaliya ee amisom waxaana sidoo kaleeta uu wax ka beddelayaa qaabkii hore ee qaramada midoobay ay ula macaamili jirtay dalka soomaaliya fikir la mid a kan somalilan waxaa qaba hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international oo iyadu sheegtay in go-aanku uu yahay mid lagu degdegay waxaana hay-addu ay ka digtay in hub cusubi uu khatar ka weyntii horeeto uu gelin karayo dadka rayidka ee soomaaliya islamarkaasna uu sii xumayn karayo xaaladda bini'aadminimo aad baad umahadsan tahay ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi isugu keen soo duway mar kale kusoo dhowaada doodeennii falanqaynta toddobaadka waa ku jirna waa ku jiraa aad baad aad baad umahadsantihin mahadsanid
waxaan ku hormarayaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya aan ku hormarayaa daxakeen xaaji maxamuud fiqih dowladda soomaaliya waxaa laga qaaday cunaqabatayntii hubka marka arrintaa qaramada midoobey ay ku dhaqaaqday sideed u aragtaan dowladda sooma federaalka soomaaliya aada iyo aad bay usoo dhaweyneysa arrintaas runtii markaan dib u jaleecano waktigii la saaray cunaqabeyn cunaqabateynta hubka ay saareen u n-ka soomaaliya waxay ahayd marxalad ay soomaaliya burburtay dawladdii dhexe oo burburtay iyo marxalad ay maaragtay dagaalo cusub iyo oo qabaali qabaali ah oo maaragtay oo civil war ah oo waddanka si xoogle ugu socday oo la doonayay in la xakameeyo hubka kusoo qulqulayo waddanka maantan runtii sidaad ka warqabtaan marxalad cusub ayuu dalkeena galay iyadoo dawlad cusub iyo maaragtay isbedel siyaasadeed uu ka dhacay wadankii oo adduweynuhu ay aqoonsadeen soomaaliya inay tahay dawlad rasmi ah oo awood u leh inay ayada aayaheeda iyo arrimaheeda siyaasadeed ay ka tashato waa waxaan oran karaa guul usoo hoyatay dawladda iyo shacbiga soomaaliyeed sababtoo ah waxay qeyb weyn ka geysanays kasi ka geysan doontaa dib u dhiska iyo qalabeynta ciidamada qaladka sida ee soomaaliya waxay soo dedejin doontaa in la jebiyo oo la baabi'iyo al-shabaab al-qaacida oo ah argagixiso caalami ah oo ku sugan dalkeena waxayna islamarkaasi xoojinaysaa amniga xasiloonida iyo cadaaladda dalkeena runtii waxay dhiirigelin doontaa ciidamada qalabka sida oo kor usoo qaadi doontaa moralkooda waa go-aan xoojin doona qarannimada iyo dowladnimada soomaaliya oo ay beesha caalamku ay inay inay aaminaan oo ay gareeyaan dawladda soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso adduunweynaha runtii waa waayo cusub oo u bariyay ummadda soomaaliyeed baan oran karaa aad baad umahadsan tahay cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi maxamuud ciidi dirirs wasiirka warfaafinta puntland ciidi sidee u aragtaan arrintan runtii waa go-aan lagu degdegay sicida qurumaha ka dhexaysa ay ku degdegtay ummadda soomaaliyeed dalkeeda hub ka badan dadka waa dhex yaalaa sideeduna siyaasada iyo qoriga siyaasadda ayaa horeysa haddii aanu hadda ka jirin nidaam dawliya oo laysku hadlayn karo aanu dalkii ka jirin dawladda hadda jirtaana si cad uga soo horjeesatay in maamulo dastuuri ah oo ku dhisma rabitaanka shacabku ay dhismaan ciidanka keliya ay leedahayna uu yahay ciidan beer keliya ayna hubaynayso yaanay iska caddayn inay doonayso dawladdaasi inay inta kale awood u sheegato midda labaad ciidamada ay haysato markii ay kasoo gaadhay dawladdii ku-meelgaarka ahayd hore ay kasoo gaadhay oo ka dhaxashay nidaamkii federaalkaana buugta lagu qoray ra-iisul wasaare madaxweyne baarlamaan iyo ra-iisul wasaare iyo ku-xigeenada la doortay dawladdu nidaam siyaasi oo arrimaha amniga ee dalka wax lagaga qabanayo dadka lagala tashanayo iyo maamulada jira may qoranin ciidama gobolada iyo maamulada kamay qoran wax wada shaqeynaya dhinaca amniga lamaha dhammaanba maamulada ka jira ee dalka cali guri baan u gudbayaa cali sidee u aragtaa arrintan bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan oranayaa horta soomaaliya haddaba hubuu yaalaa hubka yaalaana waa hub aada u tiro badan waxaa jira uu gacankay ugu jiraana ma aha dawlade kooxo badan oo kala duwan oo maamula leh oo qabaa'il leh oo kooxo kaba leh waxay ahayd maraaxilkii dib u heshiinta waxa laga yeelayo hubka iyo halkuu ku dambeynayo iyo kooxaha masiirkoodu waxa uu noqonayaba in ay maraaxilkii dib u heshiinta lagu lafaguro qorshana loo sameeyo tusaale ahaan duuka laba axdig ah ka soo baxay axdiga hore ee afar iyo sagaashankii axdiga hore wuxuu ahaa axdi nabadeed waxaa lagu heshiiyey dhammaan hubka waaweyn oo dhammi inuu yahay hub qaran oo aanu reer yeelan karin koox gaar ahina yeelan karin macnuhu waa wixii uu qof qaadan karo wixii ka weyn waxaa lagu heshiiyey dhammaan kooxaha kala duwan halkay doonaanba ha kasoo jeedaane in la baabi'iyo kooxaha hubaysan oo dhan lana abuuro ciidamo qaran oo loo wada dhan yahay oo lagu wada jiro laguna kalsoonaan karo oo hubkaa gacanta loo geliyey nasiib dare waxaa godaa inaan soomaaliya arayl duufay oo aan si loo dhan yahay loo naqdin iyadoo aan heshiis lagu ahayn hubkii yaalay soomaaliya iyo kooxihii hubaysnaa sidii loo abuuri lahaa ciidamo qaran taladeedii aan heshiis lagu ahayn aanay jirin oynu ognahay imakaba inay meelo badan hataa khilaaf celintii ay taagan tahay marxaladaa haddii lagu soo dhex tuuro haddana hub cusub la keeno hubkaasi gacanta cid gaar unbuu ugelayaa kii hore sidii un baanu noqonayaa waxaanan isleeyahay soomaaliya u kordhin maayo xaaladeeda uga rayn maayo ee waaba uga dari karaa runtii ma maan jeclaysan aad baad umahadsan tahay dood wakti badan baa noo dhiman oo kusoo noqon doonaa cabdixakiin waxaad moodaa in hadda aad ku guuleysateen qorshihiinii ahaa in cunaqabateynta dowladda soomaaliya laga qaado aqoonsigii dowladda maraykanka ayaa kasii horreeyey guulo badan baad ka gaaraysaan xagga dunansiyadda iyo siyaasadda marka maxaa laydinku aamina bay kula tahay oo aaminaadan intaa la eg oo maanta laydinku aaminayo in hubba laydin siiyo xilli ay maamuladii kale soomaaliya ka jira ay diidan yihiin in hubka cunaqabateynta la qaado maxaa idinka idiin muuqday colaad aada iyo aada umahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa horta marka hore inaan u sheego saaxiibaday in ay dawladdu in dalka soomaaliyeed ay ka dhalatay dawlad la isku haleyn karo oo ay adduun weynuhu aqoonsi ay siiyeen oo rasmi ah inay wakiil ka tahay dhulkii soomaaliyeed oo dhan runtii kadib markii ay doorashooyinkii sanadkii aan soo dhaafnay oo runtii oo xurubta ku dhisna ay lagu doortay madaxweynaha baarlamaanka lagu soo dhisay guddoomiyihii baarlamaanka lagu soo doortay iyo ku-xigeenadiisii iyo nidaamka hadda shaqeynayo xukuumadda ahna halkaasi ay kasoo unkameen runtii xukuumadda waxayba jirtay waxaan oran karaa waa saddex bilood intii dawladda cusub ee soomaaliyeed isbedelka dhacay oo lasoo dhisayna waxay kasoo wareegatay in aan dhammayn runtii ama ku dhow shan bilood waxay ku tusinaysaa muddadaas gaaban oo dawladda ay shaqaynaysay horumarka ay ka gaartay dhanka siyaasadda iyo xagga security-ga intaba inay keentay in maaragtay ay soomaaliya maanta lagu aamino in hubkeedii ayada gacanteeda ku maamulato oo laga qaado cunaqabateyntii muddada dheer saamneed waxaa kaloo ayadana jirta oo aan marna inkari karin in maanta dhibaatada soomaaliya taal aanay ahayn dhibaato u dhexaysa qabaa-ilada soomaaliyeed balse ay tahay argagixiso caalami ah oo ku sugan soomaaliya oo maaragtay doonaysa inay saldhig rasmi ah ay halkaasi ka dhigtaan si ay soomaaliya shacbiga soomaaliyeedna ay ugu diidaan xuquuqda asaasiga ay leeyihiin inay nabad iyo xasilooni dalkooda ugu noolaadaan inay dawlad helaan ay ugu diidan yihiin islamarkaasna ay qorsheynayaan inay wadamada deriska ee gobolka iyo adduun weynaha intiisa kalena ay ku dhibaateeyaan waxaan jeclahay dhanka kale inaan u jawaabo ciidanka ay ku eedeeyeen inuu yahay ciidan beeleed waa wax kama jiraan ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed waa ciidan qaran ah oo ka koobma soomaali bulshadeeda inteeda badan oo ka koobma aad baad umahadsan tahay qadka magaalada ottawa ee dalka canada waxaa ku jira oo nagu soo biiray profesor maxamuud macalin maxamed oo bara ka soo ahaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed kana faalooda arrimaha soomaaliya profesor kusoo dhawow barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa dhawahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa odayaasha doodan wanaagsan igala qeyb galayo arrintan ku saabsan in cunaqabateynta hubka laga qaado soomaaliya sidaad u aragto dad badan ayaa si qalada u fahmeen ma ahan in lagu soo daadinayo qoryo iyo risaas soomaaliya soomaaliya qoryo iyo risaas maahan in lagu soo daadinayo resolutionkan iyo aqoonsigan recognitionkan oo siinayso security councilka waxa weeye waxay xaqiijinayaan in aan ka baxnay shaki shakigii iyo huwaagkii saaraay dawladda soomaaliyeed ee markaan ay noqoto dawlad lamid ah kuwa laftirkooda qaraarka soo saarayo waxay kaloo cadaynayaan in ee awood u haystaan maamulka hadda jira ee soomaaliyeed inuu difaaci karo gudaha iyo dibaddaba ummadiisa ee hormari karana ee dimuqraadiyad dib u heshiijinna u samayn kara wuxuu mar labaad maabka adduunka kusoo qorayaa in ay tahay dowlad legitimate ah ee dadweynahooda ay doorteen shacbigana raalli ka yahay una taagan in oo hantaan awooddaasi la siiyey marka waxyaaba badan oo waxaa jirta oo siyaasadeed oo ka dambeeya resolutionkan maahan kaliya in qoryo iyo iyo xabado iyo bambooyin kaliya maaha aqoonsi weyn iyo legitimate weyn ayaa ku jira ee security councilka uu siinayo maamulka soomaaliyeed ee hadda la doorto federaaliga ah dhinaca kale dowladda federaalka ayaa xaggeeda loo soo laaday kubadda waxaa la eegayaa adduunyada eegeysaa iyo dadka soomaaliyeed oo ka shakisa resolutionkan sida ay u hantaan kalsoonidan la siiyey united nationka security councilka iyo ummadda soomaaliyeed ay siiyeen siday u hantaan ayaa la eegayaa iyo siday gacanta ugu qabtaan waxaa xaqiiq ah oo markhaatiba doonto ah in la soo gaaray waktigii aan baan dhihi lahay waa mahadsantihiin walaalahayo afrikaanka ahaa ee naga saacida dhinaca nabadgelyada maanta wiilashayda iyo gabdhahayda inay istaagaan inay hantaan waajibaadka muqadaska ah ee ay ilaaliyaan nabadgelyada khaasatan waa u jeedaanoo alxamdulilah guulaha dawladda ay gaaraysa oo ah sida loo cirib tira nimankii nabaddiidka ahaa xoogaaga dhimanna waxaa dhammaystiri karo wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed oo la siiyo awood ay ku ay ku baabi'iyaan waxa soo haray ka soo haray nabaddiidka weli ku dhuumaaleysanayo kaynta iyo jiqda ku jira marka waa guul usoo yirta ummadda soomaaliyeed ayaa daraa weli dad soomaaliyeed ee dhulkii degan inay ka shakisan yihiin dawladdan ayagay gacmahooda ku samaysteen in aysan weli kalsooni hundred percent haysiin marka united nationka waa mahadsan yihiin waana ka faa'iidaysanaynaa dawladdana kaalinteeda ay qaadanaysaa waxaana ka sugaynaa in dawladda ay dib u haranto kalsoonida iyo quluubtii shacbiga soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jooga aad baad mahadsanta waxaan rabaa hal su-aal inaan ku weydiiyo marka laga soo tago puntland iyo somalilan waxaa jira qaar ka mid a hay-adaha xuquuqul insaanka oo ka digaya arrintan oo u arka in khatarta hubka ee soomaaliya ay shacabka ugu ugu jiraan ay sii kordhinaysoon adiga ma kuu muuqataa in hub kasta oo dowladda soomaaliya ay soo iibsato uu noqon karo mid gala gacan ammaan ah oo aan suuqyada lagu arag aada ayaan ugu kalsoonahay waan la soconay dhowrka kun ciidan oo tababaran ee soomaaliyeed oo ama dibadda lagu tababara ama gudaha lagu tababaray inay hana karaan cali gurye baan siinayaa oo magaalada hargeysa jooga cali mabdi'iyan dowlad marka la yidhaahdo kolley waxay u baahan tahay ciidamo hubaysan oo qalabkooda sita oo ammaanka suga dowladda kumeel gaarka xaq ma u leedahay in ciidankeeda ay dhisato ciidankeeda inay ka dhisato ciidamada jira ee soomaaliyeed ee imikaba jira ee kala kooxaha ah inay kuwa dib heshiisiin ka gasho oo hubkooda uu noqdo hub qaran oo kuwa dhexdooda iyo kuwii horeba laga abuuro ciidan qaran taas ayaa ka horeysa hub kale oo lasoo dhex dhigo ma aaminsani inay sax tahay iyada oo kooxuhu kuhuraysan yihiin oo aan wax alaaliyo wax laiskaga ogyahay lahayn maamuladu kala jeedaan ciidanka ay samayso xukuumaddu kuwii soomaaliya waa kuwii baaba-ay kuwa dambe ee la samaynayana samayntoodu inay ku timaado inta dawladda ku wada jirta ama ku heshiiskeedii in ay u dhan yihiin sida loo samaynayo iyo waxa ciidamada kooxaha ee iminka jira siday meesha uga baxayaan ciidamo qaran oo loo wada dhan yahay loo dhisay inta aan kaa la helin cunaqabatayn laga qaado iyo hub la siiyo dawladdu iyadu inay iska samaysato ciidan dee ma samaysan ma kartaya waa hagaag halkaad weli naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal waa idaacadda v o a haddaan idin xusuusino waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka innagoo goordhow doodeennii halkeedii kasii amba qaadayna aanu idin maqashiino aragtiyada qaar ka mida dhegeystayaasheenna waqooyiga amerika ay ka qabaan qaadista cunaqabataynta hubka ee saarayd soomaaliya magacaygu waa xasan macalin waxaan joogaa gobolka virginia waxay ila tahay kaqaadista cunaqabataynta laga qaaday dowladda soomaaliya waa arrin guul ah oo soo hayatay haddii dowladu aysan ciidan hubaysan aysan lahayn waxba ma qaban karta hubkii soomaaliya kow iyo labaatankii sane lasoo dhaafay ama laba iyo labaatankii sanaba aan raacde wuxuu ahaa mid burbura ama maleeshiyooyin gacanta ugu jira marka dowladdu si ay ammaanka u sugto ama waddanka horumar looga gaarsiiyo waa in cunaqabataynta laga qaado waa arrin farxad leh oo ummadda soomaaliyeed kulligeed meel walbay joogsadaan u ah si dalka ammaankiisa iyo nabaddiisa loo sugo marka waa arrin aada muhiim u ah oo aan soo dhaweynayo kolley aniga iyo intaygu fikirka ahba magacaygu waa cabdilaahi faarax warsame cabdilaahi lakjar waxaan ku suganahay magaalada toronto dalka canada waxaan rabaa maanta inaan fikirkayga halka idaacadda v o eda aan uga dhiibto cunaqabataynta jabcada quramaha ka dhexaysa ka qaaday dawladda soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynayaa waana taageersanahay sababtoo ah laba iyo labaatan sannadood dal hawada ka maqnaa oo dib u soo noqday waa garan kartaan hawsha faraha badan ee dawladda hor taalla dawladaan ciidan lahayn iyo aarmigiisa ku labisnayni waxba ma qaban karto biyo sacbadaadaa lagaga dharga baa la yidhi ood kaa dheerna kuma dhaxan tirto ciidamada adduunka ee inoo yimi ee gacanta inoo soo siiyey berriba way naga tegayaan laakiin waxaynu ku haqabeeli karnaa ciidan aynu leenahay oo soomaaliyeed oo dawladdu haddii ilaah yidhahdo ay danaheeda u fududeeya oo ay ku qabsato caqabadaha hortaaganna ay iskaga caabido dawladda intii aan laqoonsan anigii heestii muqdishayna daadii alla ilahay dadaashay dib u noqoshadaada kol haddaan ku diirsaday kuu dayna talada muqdishayna daadihii ilaahay wuu iga aqbalay ducadii waana taa soo noqotay maantana waxa aan leeyahay innagu dawlad baanu nahay distoor iyo sharciloo dunidu way noo og tahay annagu dad islaam ahoo dareen iyo garashalo caqligu daadihiyo wanaag dugsadaanu nahay annagu dagaal iyo colaad marnaba kuma dirsano iyadoo duug reebto dhawiya nabad laysku raac marka anigu halabuurkii ummadda soomaaliyeed baan ahay maantana ragga majaraha u haya halabuurka baan ka mid ahay waan taageerayaa dalkiina waan tegayaa muqdishoaan tegaya haddii laha yidhaahdo waxaan la leeyahay magool hadhimo iyo maalin hawleed lagaama hadho lagaama hadh galo intay gabanadu gaadhayaan oo gaamurayaan waa ku keliye maanan baw galo magacayga waxaa la yihahdaa saahid maxamed cali saahid qodhob waxaan joogaa magaalada colombos gobolka ohio bartamaha maraykanka haddaan ka dhiibto ra'yigayga cunaqabatayntii hubka ee laga qaaday dalka soomaaliya sida runtaa marka koowaad horta waxaa wax lagu farxaa in labaatan iyo laba sano ama labaatan iyo saddex sano kadib la arko dawlad soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed matalaysa una dagaalamaysa in wixii caalamka ay xaquuq ugu lahayd ay hesho arrintaas waa wax lagu farxo laakiin sida runta ah anigu qof ahaan waxaan u arkaa inay tahay arrin lagu degdegay in hadda dalka soomaaliya laga qaado cunaqabataynta sababahan saddexdaaba soo socda marka koowaad waxaan wada ognahay inkastoo dawladda soomaaliyeed hadda ay jirto inuusan jirin ciidan qaran ee awood u leh ama u diyaarsan inuu ilaaliyo hubka la keeni doono dalka soomaaliya arrintaasna waxaa tusaale u ah kii horay u yaalay ee lagu dagaalamayay labaatan iyo dhowrkii sano weli dadka gacantooda ayuu ku jiraa dawladduna awood uma yeelan inay kaa soo aruuriso sidaas darteed bay waxay khatar u tahay ku hor leh haddii la keeno inay sii siyaadayso nabadgelyo darrada ka jirta dalka hubkuna uu dad kale gacmahooda galo qodobka labaad ay aniga ila tahay in lagu degdegay arrintaan in cunaqabataynta hadda la qaado hub soomaaliya la keeno waxa weeye dawladda kalsooni darro ayaa laga yaabaa inay u keento ummadda soomaaliyeed sababtoo a waxaan wada ognahay dagaal sokeeye ayaa ka socday dalka soomaaliya labaatan iyo saddex sano waana hubnaa inaan ummadda soomaaliyeed meelay ku heshiisay oy gacmaha isku qabsadeen ayna jirin sidaas darteed ba waxaa laga yaabaa in inkastoo ummadda soomaaliya hadda ay soo dhawaanayso nabadgelyo ay muuqato inay sii kala fogeyso kalsoonida ay dadka soomaaliyeed ama dawladda ku qabaan ama ay iyagu isku qabaan qodobka saddexaad runtaa waxa weeye ma dhisna qaran soomaaliyeed ee hadda la dhihi karo wuxuu u diyaarsan yahay in hub gacanta laga saaro amaba wuxuu si representative uga kala socdaa qeybaha kala duwan ama gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya marka sidaas saddexdaas qodob oo muhiimkaa dartood aan anigu qof ahaan waxaan u arkaa inay tahay arrin lagu degdegay in hadda dalka soomaaliya cunaqabatayn laga qaado magacii waxaa la xareed ma waxaan deganaa magaalada minneapolis ee gobolka maraykanka arrinta cunaqabataynta ee laga qaaday united nation ka qaadeen soomaaliya oo inkastay tahay cunaqabataynta si qabyaa loo qaaday waa soo dhaweynaa waxaan rajeynayaa dawladda soomaaliya arrintaa inay ka faa'iidaysato oo sanadka markii la gaaro ay adduunka u muujiyaan inay diyaar u yihiin dawlad dalkeeda ammaankiisa ka adag inay noqoto si loo wada qaado cunaqabataynta oo ay u noqoto markaas dawlad dawlad ka madax banaan dawladaha kale sidaas baan rajeynaya magacay waxaa la yidhaahdaa asad khaliif cali weyd waxaan joogaa minnesota maraykanka waxaan aada uga soo horjeedaa cunaqabataynta la yidhi waa laga qaaday soomaaliya sababtaa soomaali maanta uma baahna hub soomaali waxay u baahan tahay waxbarasho caafimaad waxaan ognahay ciidamada qalabka sidee la sheegayo xamar jooga ama kismaayo jooga ama hargeysa jooga ama jooga puntland ama galmudug jooga waa ciidamo beeleedyo weeye muqdisho ciidamada hadda hubka loo qaadayo waa ciidamadii isku dagaali jiray muqdisho oo beeraha muqdisho ka soo jeeda in la hubeeyo markaa qaar ka mid ah gobolada soomaaliya ma ma keenayso dib u heshiisiin ma keenayso cadaalad ma keenayso mataqaanaa soomaali inay waddo nabad qaadato waxaan dhihi lahaa hal la sugo sanad ama laba sano inta ciidanka xoogga dalka soomaaliya laga dhisayo inta ciidan qalab sida oo oo dishibliin leh la dhisayo ha la sugo waa inaan hubka aan la siinin dad gooni ah ama gobollo gooni ah ama degmooyin gooni ah waa in soomaali aan dhiig dambe ku daadanin waa in soomaali hubka mataqaanaa laga joojiyo waa in soomaali wixii loo qaban karo ee humanitarian aid ah ama xagga bini'aadmiyada ah wax looga qabto kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda v o a ee waqooyiga amerika iyo ra'yigii ay ka qabeen qaadista cunaqabataynta hubka ee soomaaliya waxaanu dib ugu noqonaynaa doodeennii oo halkeedii nooga sii soconaysa waxaan aadayaa maxamuud ceedi dirir wasiir dowladda sida wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin uu sheegayo dowladdu waxay dagaal kula jirtaa kooxda al-shabaab waxaa horyaala caqabado dhinaca ammaanka ah waxaa niyadda lagu hayaa in ciidamada midooda afrika ee nabad ilaalinta ay marka ugu dambeysa ka tegayaan soomaaliya oo mas-uuliyadda ammaanka ay dowladda saaran tahay oo dowladdana ay tahay dowladda aqoonsan yahay in cunaqabateynta laga qaado mooye ma jirtaa wax kalood is leedahay way samayn karta dowladda in ay kula dirirto al-shabaab ammaankana ay ku sugto iyadoo aan aan ciidamadeeda dhisin aad iyo aad baad umahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad u qiimo badan soomaaliyeedna u baahan yihin in laga shaafiyo sidaynu la socono dowladda ku-meel gaarka ahayd markii laga soo gudbay dowladda hadda jirta federaalka la doortay ummadda soomaaliyeed wixii isku dari lahaa dowlad ku noqon lahayd buugtaa lagu qoray waa lagu heshiiyey in la fuliyana waxay u taalleen madaxda hadda joogtay u taalleen nidaamka dawliga inuu taaba qaaday ahayd oo siyaasadda laga heshiiyo hase ahaatee ma ahayn in militariga laga bilaabo la yidhahdo maxaa u baaraadinaya sida aynu ognahayna waynu ognahay al-shabaab ciidamada ay dowladdaasi haysato iyo amisom oo way socdaan way la dagaalamaan hase ahaatee sidee loo dagaalamaan ciidan meel al-shabaab baabuur uu leeyahay lagu gubo ma aragno ciidan al-shabaab uu leeyahay lasoo qabto ma aha maydkooda tuursan ma aragno magaalay kusoo socdaan iyana waa ka guuraan dib bay usoo dabamaraan laamigay uga bayraan inta badan arag ku qarxiyaan iyo meelo xoogaa tuurtuur ka dhaca waa la arkaa laakiin maalinta magaaladay tagaan mooye tuulo kale u dabamaraan ama meel kale u dabamaraan guryaha muqdisho ku yaalla habeenkii la baaraba guri kasta baasiuka iyo boobo culus baa laga soo saaraa taasi waxay caddaynaysaa hubkii al-shabaab ay haysatay ee ay xeryaha ku haysatay inuu guryaha iyo xaafadaha iyo tuulayha yaalo baabuurtoodii gaashaaneed inay xaafadaha iyo garaashyada ku jirto waxaan odhan lahaa oo meesha taalla waxaa ka habboon arrintaas in marka hore siyaasadda laga heshiiyo haddii markaa maamulkaasi sidaa ku socdo dowlad miyay ku duuli doontaa markay hub hesho hal su-aal baa halkaa kaa weydiinaya dowlad goboleedka puntland waxay ka mid tahay maamulka federaalk ee soomaaliya qaramada midoobe cunaqabateyntan qoraalka ay ku qaadaysa waxay ku xustay in cunaqabateynta laga qaadayo dowladda federaalka ee soomaaliya marka dowladda federaalka ee soomaaliya markii la yidhahdo magacaa la sheego puntland kuma jirta miya puntland way ku jirtaa dowladda federaalka soomaaliyeed hase ahaatee awooddii siyaasadeed waxaa isku koobay ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo guddoomihiisa baarlamaanka iyo intii lagu doortay muqdisho oo keliya isku koobtay awood qeybtii siyaasadeedna ma dhicin markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la doortay waxaynu ognahay dowladda gebigeedaba inay tahay dowlad koonfureed laga soo bilaabo mudug ilaa iyo lughayo ama seylac lagu gaadho laba wasiir oo keliya ay ku leedahay sagaalkaa gobol waxay kuleeyihiin laba wasiir oo keliya dowladdaa kuleeyihin aad baad umahadsan tahay ceydiid wasiirka gaashaandhigga soomaaliyan siinayaa wasiir dabcan markii aad qaramada midoobay codsigan u gudbinaysin in cunaqabateynta laydinka qaado waxaa la socday qorsho la xiriira habka aad u dhisaysaan ciidamada qaranka soomaaliyeed qorshaha aada u gudbiseen qaramada midoobay ee ciidamadan in hubka cunaqabateynta laydinka qaado aad ku dalbanayseen ma ku jiray qorsho caddaynaya habka ciidanka qaran ee soomaaliyeed ee mustaqbalka uu noqonayo colaad waa mahadsan tahay taas su-aashaada intaanan gelin runtii waxaan jeclaan lahaa dhowr arrimood inaan ka jawaabo oo halkan lagaga dhawaajiyey waxaa ku jirtay in aan soomaali dowladda soomaali federaalka ee soomaaliya aanay sameynin dib u heshiisiin dowladda horta muddada ay jirtay oo lasoo aasaasay waa ka warqabnaa muddo aada u kooban bay ahayd sidaas ay tahay sideed gobol oo ka tirsan dalka ayay booqasho ku tagtay oo ay la soo xiriirtay madaxda iyo shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaana deegaanadaas waxaa ugu dambeysay gobolka galguduud oo aniga aan ka mid ah wafdigii uu tagay ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayay oo aanu soo joognay ma aragtay laba maalmood iyo laba habeen waxaana halkaas heshiis aan kula galnay ahlusunna waljamaaca gruubka loo yaqaano oo runtii dadaal fara badan kasoo galay xasiloonida iyo nabadda ka jirta maanta gobolka galguduud waxaanu kula heshiinay in ciidamadooda ay kusoo wareejiyaan dowladda si loo qarameeyo islamarkaasna ay u helaan taakuleenta iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dowladda soomaaliya istaraatiijiyadeeda afartaa sano soo socota waxay tahay in ay dhisto ciidan qalabka sida ee ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed runtii meel kastaba ha noqotee tan oo ku saabsan cunaqabateynta qaadistiisana iskama imaanin oo adduun weynaha iyo caalamka intaba waxaan ku waxay ku qanceen dadaalkii faraha badnaa lasoo sameeyey muddadii koobneed ee ay dowladda jirtay ee dhanka amniga dhanka wada shaqaynta dhanka maaragtay siyaasadda intaba horumarkii weynaa ee laga gaaray iyo dadaalkii faraha badnaa ee la muujiyay runtii runtii waxaa fiicnaan lahayd inay saaxiibadayda ay isweydiiyaan ama ay isweydiiyaan keliya dawladda maxay ugu talagashay inay ku xafido ku xafido oo ay ku ilaaliso hubka loo baahan yahay maanta inay ciidamada ay helaan laakiin inay hor istaagaan oo ay ambaareeyaan runtii waa nasiib darro aada u weyn ayagoo qeyb ka ah maanta dawladda soomaaliyeed midnimadeeda iyo qarannimadeeda iyo jiritaankeeda intaba runtii waxaan u sheegi lahaa caydiid wuu og yahay wuu ka warqabaa ciidan ka tirsan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed inay joogaan puntland oo aanu lacag ugu dirno halkan saraakiil halkan ka socota inay tagaan oo lacag siiyaan ay ay waa ka warqabaa caydiid runtii marka taas ayaa caddeynaysa in ay dawladda soomaaliyeed dadaal ugu jirto inay dhisto ciidan qaran oo ka kooban qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed aad baad umahadsan tahay maxamuud ceydi dirir waad imaqlaysaa waxaa jira ciidamo soomaaliyeed oo laga qoray kuwa xabar laga qoray kuwo puntland laga qoray uganda lagu wada taarbarayey oo dawladda hadda jirta ay kusoo gaadhay ciidankaas xilligii uganda laga soo celiyey muqdishoa lagu soo wada celiyey ciidankii puntland lahayd sagaal bilood buu ku xayiraa muqdisho agabkii ciidamadaa la siinayana lama siin fuutihii uu uganda kala yimi oo keliya la siiyey dawladda puntland baa aakhirkii waxay samaysay inay diyaarada u dirto ciidanka bal ciidanka iyagii oo keliya noo soo celiya ciidanka tababarkii soo dhamaystay haddaydan agabkii military ee ciidanka lamidkaa la siinayey oo loogu talagalay amison u gaarisiy ayaan siinayn haddaba waxaan kuu sheegayaa wax wada shaqayn oo dawladda hadda jirtaa ee muqdisho ka dhisani ay u ogoshahay ummadda soomaaliyeed inaanu jirin siyaasad laga wada qayb galana inaanay ogolayn cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi markan ay soo baxday arrintan la xiriirta hubka maxaad is leedahay qaylo dhaanta puntland kasoo yeeraysa salkay ku haysaa wax khilaaf oo dawladda dhexe ama dawladda federaalka ee soomaaliya iyo puntland maamul goboleedka puntland u dhexeeya haba yaraatee ma jirto runtii wada shaqeyn aada u wanaagsan ayaa naga dhexaysa rofesor maxamuud macalin maxamed baan ku hormarayaa oo ottawa jooga rofesore waa labada wasiir hadalkooda waxaa kaaga muuqda in sida wasiirka warfaafinta puntland hadalkiisa ka muuqata uu jiro khilaaf u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo puntland oo la xiriira arrintan hubka cunaqabateynta laga qaaday soomaaliya iyo mid kasii fogoo sida muuqata xaggii maamulka iyo siyaasadiima aanay ku qanacsanayn sida ciidid uu sheegayo xilliga marka hubka soomaaliya loo fasaxayo ee cunaqabateynta laga qaadayo shakiga ay gobolada ka muujinayaan adigana carabka ku dhufatay muxuu dhimi karaa midnimada iyo in la helo ciidan qaran oo soomaaliyeed oo midaysan labada wasiir waa dhegaysanayay waxaa iiga baxday marka ugu horeysa khilaafka siyaasadeed waa halkiisi waaye waa loo ragbadsanaa waana wakti badan waktina waa la siinaa laakiin wasiir caydiid markii wiil soomaaliya laga qoro puntland ee ay qorato dawladda federaalka ah adduunyada waxaa looga yaqaanaa wuxuu noqonaa askari federaal uu noqonayaa gobolkii iyo degmadii iyo tuuladii uu ka yimid oo dib dambe loogu celin maayo annaga wadamada aan joogno wadamo federal system ku dhaqmaan joognaa askariga federaalka iyo midka provincialkaa statuskooda waa kala gidisan yahay iyo muuqaalkooda marka wasiir caydiid waxaan xasuusinaa wiilka laga qoro gobolada puntland ee askari federaala noqdo wax adiga kaa khuseeyo dambe iyo sheegasho dambe oo aad sheegan kartid malaha waa nin federaala ummaddaa soomaaliyeed oo udhexeeya gobol kastoo soomaaliyeed uu ka shaqayn karaa marka puntland inuu dhaho diyaarada ay kusoo noqdaana loo waayey iyo aniga waa ila gabsan tahay nimayo waxaa idiin sheegaa adduunyada weli waa noo heelan tahay waa noo heelan tahay inaan iska burburino ogaada haddii dawladdan iyo fursadan la lumiyo dib dambe waxaa laga yaabaa in adduunyada ay nooga maaragtay iyo jabto oo aan fursadda weyno waxa lumaayana waxa waaye waa dantayni waaye waa dantii ummadda soomaaliyeed waaye waa ummadaha idinka dambeeya soomaaliyeed mustaqbalkoodii waaye yaan maaragtay aan lagu istaagin hanoo korto cali maxamed yuusuf cali guri waad imaqlaysaa soomaalida waxay tirahdaa sidee xeer lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaa soomaaliya dowladnimo bay u baahan tahay nabad bay u baahan tahay ciidan qaran bay u baahan tahay xalka arrintan muxuu yahay xukuumaddu in ay isugu yeedho inay curiso barnaamij ah in dhammaan kooxaha hubaysan ee dalka ka jira la baabi'iyo laguna bedelo ciidan qaran marka iminka ciidan garan waa waa khatarta ugu adag ee ay geli kartaa waxa weeye haddii hub dabadeed intay keento ay doonto inay inta kale kasab hubka kaga dhigto taasun baa noqonaysaa khatar weyn oo dabka sii qanxisa ciidid see u aragtaa adiga xalka kow waxaa laga rabaa dawladda hadda dhigsan faragelinta inay dastuurka ka dayso halka labaad waxa weeyaan dawlad dastuurka waxaa ku qoran dib u heshiisiin inay dawladdu bilowdo dawladda waxaa laga rabaa inay dib u heshiisiin qaran bilowdo waxaan siinayaa n wasiirka n gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi cabdixakiin adigu xalka arrinta maxaad u aragtaa walaabi waa mahadsantahay halka waxaan u arkaa in maaragtay loo baahan yahay in soomaaliya maanta ciidamadeedii ay dib u dhisto ay dawladdana ay dhinacaas dhinaceeda ka wada dib u heshiisiinta nidaamka federaalka iyo hubka dhigista gudaha wadanka gudihiisa intaba ugu dambeyntii waxaan siinayaa brofesor maxamuud macalin maxamed brofesore si kooban see u aragtaa halka halka waa iska cad yahay dawladda soomaaliyeed ee curdanka ee muddada gaaban jirtay waxaa laga rabaa in ay ay badiso wadahadalka aniga ma raba dawladda federaaliga ee ummadda udhaxayso in gobol oo wax u digsigareeyo oo wax la gacmeeyo dawladda federaalka afartan markay u dhammaato inaan la xisaabtamo maxaa i qabateen maxaa idiin qabsoomi maxaa qabsoomi waaye
intaa ayaannu dhegaystayaal ku soo koobaynaa falanqayntii toddobaadka waxaa ka qaybgalayay wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi wasiirka warfaafinta maamul goboleedka puntland maxamuud ceedii dirir brofesor maxamed macalin oo jaamacaddii ummadda soomaaliyeed bara ka soo ahaa iyo cali maxamed yuusuf cali gurey oo ah afhayeenka xisbiga ucid ee somalilan wuxuu caligurey ka tirsanaa jabhaddii s n m wuxuuna ka qayb qaatay mashruucii hubka dhigista maleeshiyaadka somalilan kii inta aan dood midda la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo